haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku lafagurayno marxaladda kala guurka ah ee ay marayso siyaasadda soomaaliya waxaana barnaamijka magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
walaalaha wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa xilligan soomaaliya waxay maraysaa xaalad kala guura marka loo eego muddakhaleedka u haray hay-adaha dastuuriga soomaaliya waxaana jira muran siyaasadeed aada u hareeya doorashada soomaaliya gaar ahaanna guddi doorashada dowladdu ay magacowday iyo maamulada qaarkood oo weli aan soo dhammaystirin haddaba xilligan xaggee laga aadaya dhabahan kala guurka soomaaliya ay taagan tahay mase jira xal siyaasadeed oo soomaalida gudaheeda ka imaan karo si looga baaqsado muran siyaasadeed doorashada soomaaliya hareeya barnaamijka faaqidaada waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare soomaaliya seynab maxamed xasan oo loo yaqaan seynab siraad oo u oleysa arrimaha haweenka si dhow noola socotay xaaladda siyaasadeed iyo muran siyaasadeed hadda taagan sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya cabdalla xaaji cabdiweli oo loo yaqaan cabdullaahi telefoon oo arrintan guddi dhowaan ay magacaabeen musharaxiinta ka mida gaar ahaana hafeenka ee guddiga badbaadinta ee xaaladda xilligan taagan dhammaantiin aad baad umahadsantiin soo dhowaada waa mahadsan tahay walaal mahadsantii soo dhawa walaal aan ku horeeyo xildhibaan cabdixakiin macalin xaaladda siyaasadeed hadda taagan se wax kula muuqdaan
waxay waxay ku xiran tahay hadda un dhinaca laga istaago iyo qofba sida uu arko laakiin de anigu waxaan u arkaa xaalad iska caadiya marxalad mar walba oo dalku xilligaan oo kale u marayo lasoo maro weeyaan waa xilli doorashaa lagu jiraa adduunka o dhanna dee maalinta doorashada ra'yi kala bedelan iyo cambaigna jira marka intaa un baan arkaa inay socoto wax ka bedelan oo hadda aan dareemayahay ma jira
senator xuseen si kooban isla su-aashaasi daruufaha taagan iyo sida ku socdaan mas-uulid ahaan iyo ka ka aqalsar ahaan maxaa idin muuqda
waad mahadsan tahay asxaabtana waan salaama sidoo kale dabcan hadda anig magacayga inbaan ku hadlaya magaca aqal sare ku hadli maayo laakiin shaksiyan waxay wax iila muuqdaan dabcan in oo wax ay taagtaagan yihiin jidkii la rabay aanay wax ku soconin balse rajadu ay tahay soomaalida dabcan inay markay isu timaado heshiin karto oo rajo fiican waan ka qabaa laakiin hadda in mataqaana jadwalkii doorashada iyo qaabkay wax ku socdeen isfahamdarro badan dadkii garoonka isla geli lahaa ee ka jirto ayaan dareemaya
seyna maxamed xasan si gaar aad ula socoteen qoondada haweenka waan u imaanayna laakiin dareenkiinan ka ka bulshareed ahaan iyo ka aqoonyan ahaan maxaa kuu muuqanaya
bismillah runtii horta walwal badan ayaa k ayaa jiro oo maadaama dib u dhac badan uu jiro doorashooyinkii hore lasoo dhaafay waktigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo haddii aan soo qaadano tii ugu dambeysay labadii kun iyo lix iyo toban xilligan waxaaway doorashadii way dhabaatay aqalka waa la dhaarinaya waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma ay bilaaban marka runtii dib u dhac jiro iyo iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay parallel ama dhinac kale iyaguna u sameeyaan guddiye iyo wax runtii welwal badana jiro cabdullaahi telefon dhowaan musharaxiintu way shireen guddi baa samayseen wakti adagna way kusoo beegantay maxaa idiin muuqanaya dhankiina
bismillahi raxmaan iraxiim marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan akhyaarta sharafta leh ee dooda nagala qaybgalaysa waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed eena dhegaysanaysa meel walba ay dunida ka joogaan walaal haddaan su-aashaada usoo noqdo waxaa ii muuqda waddankeenu waa waddan aada iyo aada u nugul waa waddan dagaal sokeeya kasoo baxaya waa waddan u baahan mas-uuliyad siyaasadeed iyo dareen wadaniyad iyo in loo turo dhammaan dareenka bulshada sidaa awgeed waxaa ii muuqda waktigan xaadirka ah ayna muuqanin dowladda rabitaan doorasho in la aado doorashadaasoo dhammaan ay raalli isaga yihiin musharaxiinta iyo musharaxa madaxweynaha oo ah madaxweynaha hadda jira sidaa daraaddeed an waxaa iiga muuqata dowladdu inayna weli u diyaar garoobin inay doorasho aado sidaa daraaddeedna waxay rabtaa inay bulshada soomaaliyeed ka jahawareeriso jidka doorashada iyo dimuqraadiyadda waxayna rabtaa inay unugto qaab kale oo ka duwan qaabkii aan u dhaqmi jirnay waana xaalad aada iyo aada u adag una baahan in lala yimaado mas-uuliyad iyo dowladnimo
haleela bahakiin dowladdu guddi bay samaysay dood ka taagantoo laysku raacsanayn waktigii heshiiskii la gaaray muqdisho naftiisa lagu gaaray wuu buray maadaama aysan suuragal noqon in aqalkii sare la helo wanaaggan badana kuu muuqdan leedahay si wanaagsan baa ku socdaan xagee xagee ka arkaysaa oo dadkuysa ka arag waan waan waan cabdulqaadir aad baan ku salaamaya adiga iyo iyo iyo senator xuseen iyo cabdullahi telefon iyo tiraab intaba waan salaamaya horta anigu khayrka waxaan ka arkay dee sharba ma arko waxa weeyaan dalka xilli doorashuu ku jiraa doorashaa loo diyaar garoobay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ahi waxay heshiis bay gaareen heshiiskiina baarlamaana laga ansixiyey dibu dhac wuu jiraa oo xagga heshiiskii la gaaray fulintiisii dibu dhacu ka jiraa laakiin dee dibu dhacu meelaha uu ka jirana way muuqataa dhinacyada uu ka yimidna way muuqataa waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay xilli walba oo doorashada dibu dhac yarna lakin laakiin waxa waxa la isku hayo waa guddi doorasho oo doorasho soomaalina qabtaan oo lagu kala fikir duwan yahay oo la isku raacsanayn oo lagu eedeynayo shaqaalo dowle ciidamo ka tirsan amniga marka dooda noocaasa see see la iska dhigatiri karayaa markaad fiiriso daruufta taagan horta waxaan rabaa inaan inaan hal xabo dadka soomaaliyeedna xasuusiyo saaxiibada inaan u sheego guddi doorasho haddii aan loo marin hal dariiq innaga waxa aan heshiis ku nahay oo dadka soomaaliyeed ay heshiis ku yihiin oo keliya waa mu'asasaadka ay doorteen ama kuwii ay sii doorteen yacni waa baarlamaanka golayaashiisa iyo waxa weeyaan madaxdii la doortay ee fulineed mas-uuliyad mucayana loo yeelay lana saaray qofka mucaaradka ahi xaqna umuu laha iyo muxaafid kuurab ha ahaado xaq ama xildhibaan ha ahaado xaq umuu laha inuu isagu sameeyo process oo parallel ah oo la so garab soconaya kii dowladda dimuqraadiyad maaha waxa weeyaan meeshan dowlada mas-uuliyadda loo dhiibay xukuumada mas-uuliyadda loo dhiibay prime ministera lagu heshiiyey inuu isagu xubnaha soo magacaabo guddiyada isagiibaa soo magacaabay ra'yi loojiga wuu jiri karaa waxbaa ka khaldan waxbaa sixid u baahan laakiin sharuudaad jira laakiin laakiin sharuudaad jira soo maahan sharuudaad jira soo maahan guddiga marka lasoo magacaabayo guddi dhadhaxaada guddi lagu kalsoon yahay guddi maaragtay sharuudaad jira soo maahan xillibaad bahakin waa run shuruudaha jiray shuruudaha jiray waxa weeyaanoo meeshaa ku qoraa waxaa kamid aha inuunan guddigaasi maaragtay ahayn guddi siyaasad dad siyaasiyiinu aysan xubno ka ahayn intaan xasuusta kaasaa ku jirtay laakiin de wax kastoy tahaba mar haddii guddiga la magacaabayo jihada soo magacaawday ay tahay jihadii xaqa u lahayd dadka kale ee doonaya inay saameynta ku yeeshaan ee murashaxiinta ah ee ama madaxweynaha u tartamaya ama xilka xildhibaannimada u tartamaya ee raba inay guddiga soo dhisaan dee caqligaasi caqli adduunka meel maanta uu ka jiro dowladahaarka labada midna kamuu jiro cabdilaahi telefon waxaan kaa codsanayaa inaad marka wax lagu weydiiyo xilligaaga qaato
adiga kulama hadlaya waxaan la hadlayaa wariyahan rabaa inaan dhex
mudaakaladaa khalad kugu ah iyo inaad soo gasho qofabdullah telefon haye
cabdiqaadir waa mahadsan tahay waxaa muuqata cabdi xakiin waxaa muuqata inuu ka leexday su-aashii la weydiiyey ani waxay ila tahay in cabdixakiinow horta marka koowaad walaalow waa run dowladda waa la doortay laakiin mandate mandate bay leedahay iyo wakti laakiin markaan ka hadlayna guddi doorasho qodobka boqol kow iyo toban xarafkiisa ga waa caddahay waa cad yahay waa cad yahay guddiga waa cad yahay guddiga doorashooyinku waa inay noqdaan guddi ka madax bannaan maaragtay fulinta waa inuuna qofka xubinta ahi una ahayn taageero qof waa inuuna qofka xubinta ahayn shaqaalaha rayidka kamid ahayn waa inuuna kamid ahayn hay-adaha nabad anaa kuu sheeg dastuurkay ku qoran tahay dastuurkay ku qoran tahay xubin hay-ad nabad sugidi kamid mid noqon karo guddiga doorashooyinka waa doorasho dadban oon dastuur ku salaysnay waa inaad taas haddayna dastuur ku salaysnayn haddayna hadday okay okay okay haddaydan hadday cabdixakiinow cabdixakiinow hadday dadban tahay dhegeysanno wax yar xildhibaan abaakin xildhibaan abaakin iyo waa teleefon aas dhegeysanno aas dhegeysanno waxyar aas dhegeysanno umahadsan walaalkii cabdixakiin waxaan rabaa inaan u sheego haddayna dastuurka waafaqsanayn oo ay tahay doorasho dadban waxay u baahan tahay in political agreement ama heshiis siyaasadeed laga gaaro meeshaas waan gartay meelkaas meelkaas aan joogno Waxay- cabdilaa telefon waharikaadi senator xuseen heshiiskan lagu gaaro muqdisho ee bishii sebtembar ee aad meel mariseen labada gole maxaa ku qornaa aan aan dooda abdaxakiin cabdullah dhexgala bal maxaa ku qornaa heshiiskaas heshiiska waxaa ku qoran oo baarlamaanka labada aqal ay ansiiyeen een, ah, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkan ay kusoo heshiiyeen gaar ahaan madaxtooyada waxaa ku qoran in guddi la magacaabo ay dowlad goboleedyada magacowdaan guddi oo siid ah federaalkana uu siid ku magacaabo Een, guddigaasna shuruudihiisa meeshaasay ku cad yihiin Maxay- maxay ahaayeen shuruudahaas shuruuduhu maxay ahaayeen shuruudaha waxaa kamid ah inaanay siyaasiyiin noqonin Mhm.
oo ay noqdaan dad dhexdhexaad ah oo doorashadii mataqaanaa si xalaala u qaban kara ciidamada hadda laga cabanayo oo mise iyo kuwa kale ee shaqaalaha rayidka ana dabcan xeerarkooda iyo dastuurka ay ku caddahay inaanay kamid noqon karin siyaasadna geli karin marka taa hadda dood kama jirto midna dood kama jirto oo in la isku mataqaanaa khilaafay guddigan iyo inay daacad noqon karaan oo ayadana dood kama jirto marka un hadda annaga inaan xoloojii ka fikirno ayaa noo muhiimsanay meeshay wax marayaan haddaan nahay mas-uuliyiin soomaaliyeed waxaan u baahannahay inaan xalkii qayb ka qaadano oo aan dhahno waxaas wixii ka qaldan ha la saxo jidkii heshiiska doorashada ha lagu soo noqdo haddee dabcan mataqaana kaa haddii lagu soo noqdona waa lagu qasban yahay oo dadkii wax tabanayay in ayagana ay u hoggaansamaan xukuumadda iyo wixii baarlamaanku ansixiyey laakiin baarlamaanku wixii uu ansixiyey ayaa laga rabaa xukuumadda wixii ka qaldan inay ka saxdo oo ay ka mid tahay guddigaas cabashada laga qabo arrinta somaliland iyo bedo wixii kasoo noqday marka intaan haddii dabcan qof inkastaan laguma jire inaan muhiimadda saarno maanta sidee dalkeena uu ku badbaadi karaayo dabcan jidkii saxda ah Wa- uu kusoo wa- noqon wa- wa- karo doorashada intaasaa muhiim ah waan gartay seena maxamed xasan walaac baad muujiso tiri wuu jiraa marka si bal dadku u ogaadaan meesha culayska ka jiraahi ee dalku dowlad wakti ka sii idlaanaya talada hayso oo madaxweyne farmaajo hogaamiyo mucaaradkuna dabcan hami bay leeyihiin marka xaggee laysku hayaa ee, bulsho rayid ahaan iyo iyo dareen ahaan markaad fiirisaan xaggee wax ka qaldan yihiin runta horta em, waxyaabo badan aan isku hayaa oo baahitaanku horta waa waa mid maadaama maxaa la yidhaahdaa baarlamaanka cawracada ku eg yahay waktigii loo igmaday december eh, bishan sideed iyo labaatankeeda eh, oo ay u hartay bil ka yar em, ah, dhanka xukuumaddana ay u hartay wax laba bilood ka yar Een, haddana doorashadii uusan aysan weli bilaabanin una haddana aysan u muuqanin maaragtay ilaa heshiis uu dhaco oo guddiyadii lasoo kaamilo sababtoo ah waxa waaya guddiga hadda federaalka eh, laba dowlad goboleed dadkii ay soo magacoodeen kuma jiraan Eh, laba laba dowlad goboleed oo waxaa jira aan weli magacaabin jubbaland iyo iyo puntlandba aan weli magacaabin guddigii een, heer dowlad goboleed marka runtii waxyaabahaasina waxay u baahan yihiin in la wada fariisto oo la wada hadlo Een, gaar ahaan maaragtay eh, dowlad goboleedyada wax kaftanayo iyo iyo maxaa la yidhaahdaa madaxda dalka in ay wada fariistaan oo xal lala yimaado sababtoo xalku iskama imaanayo ilaa la keena maahe marka annaga welwelka la qabo waxay tahay in een, maxaa la yidhahda baarlamaankii waktigiisa uu dhaco iyadoo aan doorasho bilaabanin Eh, sidoo kale haddana fe- een, een, sideedda febraayo iyadana laba laba bilood wax yar dhimanaa ka dhiman iyadana ay timaado then waxaa dhici karo marka w- waanu ognahay mar walba oo doorasho een, ay socoto sideedaba in amnigii iyo iyo khalkhal badan uu jiro iyo dabacsanaan Een, marka runtii waxaa laga welwel qabo waxay tahay een, in doorashadii oo aan bilaab wax waa lagu darsan karaa oo oo technical een, nacam, iyadoo wixii- Wa- wa- wa- way imaan kareen laakiin haddii aysanba bilaabanin Wa- waan gartay Eh, xildhibaan cabdixakiin doorasho dadbana lagu heshiiye waa runta waxayna ku timid heshiis siyaasadeed oo dhinacyada saamileedu ay gaareen marka sideed iyo labaatanka december waktigu uu kaa idlaanaya marka haddaan heshiis siyaasadeed lagu wada joogeyn eh, shaki badanaa geli doono eh, xildhibaannimada iyo hay-adaha dastuuriga inkastoo qaraar uu jiray eh, susan tafarar wiman in inaad halka sii haynaysaan marka miyaysan ahayn in heshiiska siyaasadeed la meel mariyo oo la hadashaan dhinacyadu waxay kala dhaqayaan mi- miyaysan ahayn horta aada umaadsantaa cabdulqaadir ani waxaan aaminsanahay dee doorashada iyo in la aado dowladda federaalka xaggeeda kama ay taagna baarlamaanka iyo golayaashiisana kamay taagna doorashada in la aado way ogol yihiin wayna diyaar u yihiin asbaabihii doorasho iyo sharcigii lagu aadi lahaa ee dadbanaa doorasho dadban lagu aadi lahaana waa waa la ansixiyey senator xuseen senator xildhibaan abdulxakiino waa ku siina waa ku siina waa ku siinaya waa ku siinaya si fiicanan kuu siinaya laakiin senator xuseen oo baarlamaan kamid ahoo isku kursi joogtaan baa kaa fikir duwan oo waxaan leedahay baarlamaankii baa qaba hawshan marka baarlamaanku uma dhama aan meesha kaa saxo may may may baarlamaanku wuxuu qabaa baarlamaanka horta waxaa sharciya oo aniga iyo senatorkaba wada fadhinay oo aan hal meel ku wada ansixinay political agreementigii la wada gaaray ama heshiiska siyaasadeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada gaareen kaasaa waxaa ku qoreed xilliga doorashada la aadayo iyo sida doorashada loo aadayo iyo nidaamka doorashada lagu aadayo waxaa la laalay oo aan ku laalnay isla kulankaas isla qodobadii kamid ahaa in sharcigii doorashooyinka qaranka iyo dastuurka qaabka ugu qornaa iyo doorashadii halkaa ku qorneed walaalay kadib kadibna waxaa la ahda doorasho dadban doorashada dadban wixii ku qoraay baa horta sharciya wixii baarlamaanku ansixiyey firaaq ma jiro mana imaanayo bimawjab alqanuun ama wixii lagu heshiiyey iyadoo la raacayo firaaq dalka ma imaanayo laakiin doorasho in la aado dowladdii diyaar bay u tahay waad ogtihiin wayna u socotaa waxaan kaliya oo waad ogtihiin dhinacii ku xiraa dowladda federaalka guddiyada inay dhammaystirtay guddigaan usoo laabanaya marka waxaa ceeb ah waxaa ceeb ah dad siyaasiyiina intay meel fadhiistaan inay guddi dhisaan oo yidhaahdaan guddi doorashaan samaynaynaa oo walaalkii cabdullaahi telefoon caawa uu yahay afhayeenka guddigaas horta ceeb bay dalka ku tahay sababta waxa weeyaan dalkana nidaam uu leeyahay kala dambayn uu leeyahay waxaa jira dowlad baa jirta dowladdu daciif bay noqon kartaa waxbaa ka khaldanaan kara laakiin dastuuriyan dalka dowlad baa ka jirta dowladdii ka jirtay oo xaqa iska lahayd in inta la salbiyo dad meel fadhiistaan ay guddiyo dhistaan oo guddi doorasho dhistaan oo ay ku faanayaan oo ay meelaha ka sheegayaan foolxumay dalka ku tahay dadka mas-uuliyiinta ah tillaabadaa ku dhaa ku dhaqaaqane dhaawac bay iyay ku tahay kuwa xilalka noocaasa qaatayna laftirkooda dhaawac bay u keenaysaa leanno sharciyada dalka iyo nidaamkiisa ilaalinay u baahasaad loo jawaabi doonawaa iskhilaafi karaa laakiin ina ina inaad guddi noocaasa ka mid noqoto ama guddi noocaasa la dhiso biayi sharciyo ku dhisaaya guddi noocaasa qofka dhisaaya adduunka intuu ka jiraa qof murashaxa oo la tartamaya madaxweyne dal madaxweyne ka ah hadday xataa sidaa u jirto in uu cadaalad darro kastuu dareemo inuu guddi dhisan karo inuu baro maaragtay arrin garab socota dastuurkii iyo sharcigii inuu ku inuu samayn karaa meelay adduun ka jirta ma jirto marka waxay la tahay waa arrin gundhig u noqonaysa in musiibo iyo mashaakil dalkaani aan u soo dhaweyn loo soo jiido lakin insha allah ilahi waxaan ka rajeynaynaa inaanay dhicin meelahaas loo socda cabdullaahi telefon musharaxiinta way shireen mudday hadlayeen aad baad maaragtay go-aankiinu caddaa laakiin inaad guddi samaysaan oo weliba maaragtay arrintii doorashada xageed u uskanaysaan sharciga marka loo fiiriyo horta waa marka koowaad walaalkii cabdixakiim waxaan rabaa inaan u sheego dastuur waxa soomaali ku wada joogto dowlad lagu yahay waa dastuurka iyo xeerarka iyo sharciga oo la ilaaliyo qolada ugu horeysa sharciga ku xadgudubtay oo dowladnimadeenii iyo dimuqraadiyadeennii rabtay inay maaragtay burburiso horta waa xukuumadda hadda taagan oo u baahan inay kusoo noqoto sharciga iyo dastuurka taa waa qodobka koowaad haddaan anigu kaagala hadlo way caddahay way caddahay waxa weeye waxa waxaa looga xadgudbay marka koowaad waxaa la dhisay guddi aan dhexdhexaad ahayn oo dhinac u janjeera waxaad ogtahay doorasho walba guddi dhexdhexaadguddigani dhexdhexaad inuuna ahayn soomaalibaa og murashaxiinta og qof walbaa og bulshada soomaaliyeed baa og waa guddi laga soo xulay hay-ado dowladeed oo la yaqaano oo shaksi shaksi loo yaqaano marka guddigani guddi dhexdhexaada oo bulshada soomaaliyeed u dhexeeya ma noqon karo qodobka labaad guddiga aan dhisnay annaga waxaa la yidhahdaa guddiga badbaadada doorashooyinka qaran guddigaasi ma aha guddi doorasho waa guddi u taagan ilaalinta dastuurka ilaalinta xurriyadda ilaalinta dimuqraadiyadda ilaalinta bulshada soomaaliyeed inaan dib loogu celinin dhibkii dhacay oo asalkeedu ahaa doorasho la boobay kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii ugu dambayna dictatoriyad dhashay ugu dambayna dagaal sokeeye dhashay abdulahi abdulahi waa war fiican laakiin maxaad qabanaysaan waxaad sheegaysa oo dhan war fiican waaye laakiin maxaad qabanaysaan waxaan qabanayna way caddahay waxaan qabanaynaa bulshadaan abaabulaynaa waxa weeye mudaaharaadeen nabadgelyaan samaynaynaa dadka soomaaliyeedaan tusinaynaa sharciga iyo khaladka dawladdu ku jirto si nabadgelye ayaan xuquuqdeena ku raadsanaynaa ilaa dawladdu ay miis ka timaado wadahadal ogolaato khaladaadkeedana dib u saxdo waa waadix wayna caddahay senator xuseen marxaladda taagan ee kala fogaanshaha meel walba ka muuqanayso door intee laga idin furan mase baarlamaanka labada gole wuxuu ka dhigayaa inuusan shaqo u dhineen maxaa tan xigi doona waa mahadsan tahay dabcan meelaha qaar saaxiibaday ma aragtay alwaan cabdixakiim ibn cabdillaahi baa si fiican warku siinaysaay inaad annagana aan si professional u doodno oo adigna aad doodaysa ayaa waa waa soo dhawow baarlamaanka federaalka soomaaliya heshiiskaas siyaasiga abuu ansiyey xukuumaddu ku wareejiyey dowlad goboleedyada inay fuliyaan laamihii fulinta ee heer federaaliyada dowlad goboleed cilada waxay ka timid waa fulintii cilada waxay ka timid guddigii hawsha fulin lahaa waxa ay ka timid meelo badan oo dabcan in laga wada hadlay ahayd bay ka timid waxa ay u muuqataa labaatan sano markii ugu horreysay oo mugdiga noocaan ugu weyn uu soo dhex galo nidaam doorasho oo lagu heshiiyey uu mataqaana ku yimaado waa mugdigii ugu weynaa ilaha naga badbaadiyaan leenahay laakiin waxaa muuqata kalkasnimo darro weyn inay ka jirto xukuumadda gaar ahaan madaxtooyada soomaaliya oo dabcan mar walba waddanka u riixda dhanka mataqaana mugdiga u riixda waxaan rajeynaynaa in laga waantoogo wixii mataqaana qalad oo dhacayna la saxo wixii loo maleeyey in aan qalad ahaynna laga shaafiyo dadka mataqaana wax qabanaya oo ay kamid yihiin qayb ahaan dadkii siyaasiyiinta ahaa ee heshiiska wax ka galay wax ka seexay marka fulintii ayaa loo joogaa baarlamaan ahaan annaga hadda dabcan in wax la saxo oo heshiiskaas hadday wax kasoo noqdaan sidii loo fulin lahaa door ayaa nooga furan laakiin weli fursad waxa aan isleeyahay inaan siino qeybihii mataqaana heshiiskaas seexay oo laamihii fulinta heer federaaleed dowlad goboleed waana rajo weyn ayaan ka qabnaa dabcan in la sameeyo marka waxa ka dhashay in lagu qanci waayo natiijooyinka ka dhashay oo hadda ay kamid tahay guddi badbaado doorashooyinka qaranka in la sameeyey iyo ay shirar mataqaana isdabajooga ay sameynayaan mataqaana dadkii rabay inay ku tartamaan doorashada oo ku qanci waayo qaabkay wax ku socdaan iyo wax kasii daran way ka imaan doonaan haddii mas-uuliyad darrada hadda ka socoto bila soomaaliya ay sii socoto waxaan rajeynaynaa baarlamanka soomaaliyana dabcan hadday taa wax kusii socdaan in heshiiskii uu ansixiyey hadduu socon waayo fulintiisa si qalada loo maareeyey mataqaana inuu asaga soo dhex galo marka dambe way way lama huraan ayay noqon doontaa
zaynab siraad marka laga hadlayo doodahan taagan bulshadu dabcan door bay lahayd laakiin hadda ma muuqato beesha caalamkana shirkoodii muqdisho ka dhacay safiirada qaarkood si caday u hadleen oo oo qayaxan oo aan qarsooneen marka xaggee laga aadi doonaa dhabahan kale goyska oo adag ee hadda la taagan yahay runtii waxa waxa muhiimka waxay tahay horta sideedaba in media aan la isku marin maaragtay qof walba wuxuu waxa uu tabanayo laakiin in miiska lawada fariisto oo lawada hadlo aad ayay muhiim u tahay asinkii shirkii hadda maalinta dhaweydna way ku caddayd in la yiri maaragtay wadar ogol wax ah in la sameeyo marka way ku qasban yihiin in maxaa la yidhaahdaa madashu ay isku yimaadaan mar kale oo dib loogu noqdo waxyaabo badan ayaa u baahan in in dib loo fiiriyo oo dib loogu noqdo oo wixii qaldamay laga saxo iyo waxyaabo aan weli looba gudbin maaragtay fulintoodii iyo qaabkii loo dhaqangelin lahaa sida koontada haweenka oo kale oo aanan maxaa la yidhahdaa loo samaynin sidii lagu gaari lahaa boqolkiiba soddon ugu yaraan in la helo maadaama heshiiska ay ku jirto marka runtii waxaa loo baahan yahay aniga waxaan ku talin lahaa in la isku soo noqdo oo haddana miiska lawada fadhiisto oo awel heshiiska lagu gaaray in dib la is la isugu noqdo oo cid walba waxa ay qabanayso miiska soo saarto wixii qaldamay oo ay u arkaan iyagu inay inay khalad tahay ay miiska soo saaraan lana saxo sababtaa waxa waaye waxa hadda dhumaayo waa wakti iyo haddana doorashadii oo mar wala dib usii dhacayso ee adihii dawliga ahaa oo laga yaabo inuu laga yaababa maaha baarlamaanka kulleyba waktigoodii wuu dhamaanaya inkasta oo uu jiro sharci dhahay maaragtay ilaa baarlamaanka loo doorto iyaga iyagaa sii joogay a uu jiro laakiin haddana haddii la gaaro sideeda february oo aan weli doorashadii iyo waxbana bilaaban oo sidaan loo kala taagan yahay maxaa dhici kara waxaa imaan karo gaab oo dawlad la-aaneed sababta waxa waaye haddii warsaas doorashada uusan soconin waktigii loo igmaday dawladana ay dhamaatay xukuumadda dee dhibaataa imaan karta marka runtii waa in waddanka loo turo waa in dadka loo turo waa in maxaa la yidhahdaa sharafka maaragtay soomaalida iyo soomaaliya wadan wadan ahaan loo furo oo waxaan isjijiidkan iyo waxaan laga baxo heshiis la gaaro laguna dhaqaaqo waxaan waa haddii la isku yimaado soomaalidu marka horea maaragtay isjijiidka iyo burburinka badina laakiin markay isku yimaadaan kolleyba heshiis way gaaraan marka waxaan aniga dhihi lahaa in si deg dega la isugu yimaado oo oo heshiis la gaaro si wadanku uu hore ugu socdo doorashadana ay u bilaabato waan gartay cabdullaahi telefon marka laga hadlayo xaaladda siyaasadeed waxaad moodaa in musharixiinta doorkooda uusan caddayn oo la leeyahay madaxweyneyaasha maamul goboleed dowladda dhexa wada hadlaan marka horta doorkiin intuu dhankee joogtaan adinka dad badan baa isweydiin kara inaadan miisaska lagu wada hadlay aadan fadhinaba
horta waxaa la rabaa markaan ka hadlayno siyaasadda soomaaliya waxaan ognahay walaalayaal in weli dastuurkeena uu qadiyo yahay waxaan ognahay xeerarkeena doorasho weli inayna dhamaystirnayn laba marxaladood ayuu ayuu mar ayay maraysaa doorashadu qeybta koowaad waa heshiis siyaasadeed oo dhex maray maamulada iyo dowladda wuuna dhacay waxa la isku haysta ma aha heshiiskii waxa weye qaabka heshiiskii loo hirgelinayo markay halkaa marayso waxa tartamaya waa musharaxiintan aan afhayeenkooda ahay iyo madaxweynaha hadda joogo isaguna musharax noqon doona sidaa daraaddeed musharaxiintu waxay xaq u leeyihiin maadaama ay tartamayaasha yihiin qaabka loo loo loo dhigayo doorashada iyo broseska iyo habraaca iyo dadka ka mid noqonaya waa inay noqdaan dad dhexdhexaada oo labada dhinac ee tartamayaba kuqan ku qanacsan yihiin murashaxiintu kuma qanacsana xubnaha lasoo magacaabay waxayna u arkaan xubno kamida olol ololayaasha musharaxa madaxweyneha hadda wadanka haya sidaa daraaddeed ayaa keenaysa in murashaxu uu xaq u leeyahay inuu ka doodo xuquuq dastuuri ah waxa uu leeyahay oo ah in la doorto lana doorto si loo doortana waxaa cad in doorashadu noqoto doorasho dhexdhexaada oo labada qofba ku tartami karaan murashaxiintu marka waxa ay raadinayaan ee u doodayaan waa intaas wey wax kale waa xaqooda dastuuriga ah ee muwaadinimo wey haddii miiska wadahadalka puntland iyo jubbaland oo hadda maqan guddiyada qaarkood ay ay ay soo dhamaystiraan dowladda dhaxana ay la macaamilaan door ma idiin sii furnaan doona
ha dowr baa nooga furnaan doona sababtoy tahay waa murashaxiin waa muwaadiniin waxaa siinaya xuquuq dastuurka inay xaqooda dastuuriga difaacdaan waddankeenuna waa waddan dimuqraadi ah awoodana shacabkaa iskale iyo qof walba oo maaragtay muwaadina iyo qof walba oo siyaasadda xalli u leh marka dowrka lagu koobayo keliya maamulada iyo madaxweyneyaashu naftirkeeda ayaan khalad ah dastuuriyan maadaama aan nahay dal dimuqraadi ah xildhibaan abdi xakiin aqalkii sare odayga ugu sarey cabdi xaashi baa dood qaba banaanka jooga puntland iyo jubbaland baa guddiyada doorashada soo dhamaystirna banaanka taagan musharaxiintii baad arkaysaan ma waxaad dooneysaan inay dhacdo doorasho hal darafa oo dalkan colaada kasoo kabanaya aad dadka la wadaageysaan bal xaggee u socotaan
waa mahadsantaha cabdulqaadir horta marka hore waxaan rabaa inaan commentier ka bixiyo hadalka cabdullahi telefon afhayeenka uu sheegay horta waxa weeyaan marka hore murashaxiinta qanaacadooda iyo rabitaankooda iyo iyagu waxa ay doonayaan muhiimadda dalku ma aha muhiimadda dalku waxa weeyaan waa inuu nidaam jiro waa inuu nidaamkaasi nidaam sharciga waafaqsan yahay waa in guddiyo doorasho la sameeyo waa in guddiyada doorashada ciddii xaqa u lahayd ay samayso laakiin qofka mas-uulka ah xilka doonaya ee laakiin lawada ogol yahay laakiin lawada ogol yahay ma daruuri maaha in lawada ogol yahay wax wax midayn karaa oo inuu guddigu ka madax banaanaada fulinta waa qodob dastuuri ah aan ka shaqaynan aan ka hadlaynahay waa wax loojiga oo dalka maamulkiisa sixi kara oo la fulin kara weeyaan murashaxiinta ayaan isku masaalixahayn ayaga ayaan isku danahayn ayaga ayaan meel u wada soconin muhiima ah murashaxiinta inay isku dan noqdaan isku meel ujeedaan waxaa muhiima dastuurka iyo sharciga inay waafaqsan tahay cabdullaahi aan aan abdaxakiin fursad siina xildhibaanka fursad siina xildhibaan fursadaada qaado laakiin tahay guddiyada doorashooyinka qaabka ay u dhismayaan jiha ayaa mas-uuliyadda iskale shalayna markii doorashada dadban la aaday laba kun iyo lix iyo tobankii mas-uuliyadda cid baa iska lahayd maantana cid baa iskale mar walba xukuumadda joogtaa iskale waxbay khaldi karaan waxbay sixi karaan laakiin adigu ma aha qofka saxay laba laba suaal hadal baad ku sixi kartaa laakiin qasab kuma sixi laba su-aal aan ku weydiiyo xildhibaan abdaxakiin laba su-aal aan ku weydiiyo koo kooban say kula tahana bal igala jawaab guddiga la magacaabee doorasho shaqaalaha dowladda ma kamid noqon karaan
dastu sharci ahaan annaga sharcigii aan ansixina wax u diidaya inay kamid noqdaan ma jirto dastuurka dastuurka kumeelgaarkay haysanaahi ma ma ogol yahay in shaqaalaha dowladdu noqdaan
dalka doorasho dadban uu aaday waxaa la laalay qaab kasta oo doorasho lagu aadi karay oo dastuurka waafaqsanaa oo qaanuunka ah dastuurka waafaqsana ha dastuurka waxaa ku qoran qofkii cod doorashada in lagu aadaa ku qoran waana la laalay ilaa ilaa ilaa cartow qoraa taa ma rabna inaan ku doodna ilaa cartow qoreed aayad laakiin- aayadda waxaan ka hadlayaa waxaan ku dhahay dastuurka qodobada ku qoran oo doorashooyin ka hadlaya ama sharcigii doorashooyinka oo sharci ahaayo baarlamaanku ansixiyey oo guddiga doorashooyinka qaranka uu ku shaqeynaya dhammaantood shuruucdaas waa la laaday waa la laalay waxaana la ansixiyey qaab doorasho oo cusub oo la aadayo oo baarlamaanku ansixiyey labadiisa aqal oo isla jooga Marka sha- madaxweynuhuna saxiixay marka taa shaqa- waxaa ku qoranaa doorashada lagu aadaya Marka taa sh- waxaa ku qoran keliya waxa weeyaan qofka inuusan siyaasi ahaynaa ku qoran bes waxay ahayd inay si fiican u akriyaan markay soo dhaweynayeen murashaxiinta madaxweynaha xildhibaanada markay soo dhaweynayeen inay ka doodaan oo dood geliyaan oo diidaan bay ahayd laakiin dhammaantood way soo dhaweeyeen waxayna ku qorantaa waraaqda la qoray marka haddii aad leedahay waxaana dee akhlaaq ahaan dhaqan ahaan muuqaal fiican ma muujinaysa waad ku dacwoon kartaa waadna ka hadli kartaa laakiin bays sharci oo qaan ma lahan in la yidhaahdo qofka dawladda u shaqeeya marka shaqaala dowladda hadda way ku jiraan shaqaalaha dowladda hayo hale ma hayo huba aniga ma huba anigu inay ku jiraan shaqaalaha rayidka ee dawladda cabdiqaadirow ma halkaa ma geli karaa haye hadduu ku jiro hadduu ku jirana waxay u baahan tahay inay yidhaahdaan hebel iyo hebel iyo hebelaa ku jira waa waa la Marka dhahay waxaa weeyaan dee haddaanan alla saxaa la Waliba dhihi karaa, laakiin laakiin- haddaanan- laakiin aan haddaanan- dhameeyo aan dhameeyo guddiga guddigan hadda aan jooga gud- aan gruubkan hadda madaxweynayaasha u tartamayaahay murashaxiinta madaxweynaha ay hadalka ay soo saareen qodobkiisa koowaad wuxuu sheegayaa in guddigaa gebi ahaanba la kala diro soo xulistiisana ay iska kaashtaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo murashaxiinta madaxweynaha which oo boqolkiiba boqol kasoo horjeeda wixii baarlamaanku ansixiyey iyo qaanuunkii sharcigii doorashada lagu Waa- aadayay waa- waa- oo aayadan doorashada lagu wadaada kasoo horjeeda meeshaas ii Laanna jeed dadka soo saaraysa meeshaas- awooddeeda meeshaas ii- meeshaas ii joog eh, cabdalla telefon hayo Een, waxaan rabaa walaalkay cabdixakiim inaan u sheego horta waddankani dastuurku meel gaar uu leeyahay qodobkiisa boqol kow iyo toban xarafkiisa ga wuxuu ka hadlayaa guddiga doorashooyinka iyo shuruudaha loo dejiyey dastuurkeedanuna ruux ama spirit ayuu leeyahay ruuxdaas waxaa kamid ah doorashooyin marka la aadayo guddi doorasho Hadda walba nooc uu dastuurkeeda raba ha doorasho noqdo dadban kama hadlo walaalkay.
raalli ah Doorasho tadadba dadban baa naftirkeeda lagu aadayaa.
tad- tadadba naftirkeeda ruuxda dastuurka ilaalinaysa oo kow ay kamid tahay guddiga doorashadu inuu dhexdhexaad noqdo laba in guddiga doorashadu una noqonin ee maaragtay maxaad ku saraakiil dowladeed cadayna dhexdhexaad dhexdhexaadnimada ma inuu adiga ku taageersan yahay aad maya maya maya rabtay maya ani inuu ani ani inuu taageersanayo waxaasoo kale waxa lagu wax la cadaynayo qiyaasi kara maa wax la Ana- taaban anaa kara kuu sheegay waa la taaban karaa karaa waa la inuu taaban dhexdhexaad yahay in karaa kaleeto waa wax kale anaa kuu sheegaya kamuuran qabanin senator xuseen aan kula hayo oo ka tirsan baarlamaanka senator eh, shaqaalo dowladeed iyo hay-ado amni iyo way nagu soo laalaabatay doodan marka marka sharcigaad meel mariseen ma cadaynaya qodobadaas ma cadaayeen Een, waad mahadsan tahay Een, ah, horta waxaa jira een, ah, qodobo dastuuri ah oo si guud u dabaqmaya oo dalka uu ku dhisan yahay oo aan dabcan doorashada hadda dadban aan mataqaana ahayn Een, doorashada dadban waxa ay mataqaana si ku meel gaar ah meesha uga saartay oo keliya Een, qodobadii iyo mataqaana sharcigii doorashada laakiin shaqaalaha rayidka qiyamkoodii iyo mataqaana dastuurkii wixii uu siinahay xuquuqaad iyo waajibaad iyo een, uu ka reebayay sidiiba mataqaana looga rabaa ciidamadana sidoo kale qodobada boqol toban iyo shan oo qiyamka shaqaalaha rayidka ka hadlayay ayaa sheegaya sidoo kale waxaa ka hadlaya qodobka boqol labaatan iyo toddoba oo mabaadi'da ciidamada amniga inay dhexdhexaad ka ahaadaan siyaasadda ayaa ku jirta dastuurkan wuu noo cadeeyey shaki kuma jiro in mataqaanaa qof ciidan ah aanu siyaasad iyo guddi doorasho ka mid noqon karin Een, qof shaqaale reebidana uunan ka mid noqon karin labo intaa waxaa sii dheer een, saaxiibkay xildhibaan cabdixakiim aan xasuusinayaa in hadraacii mataqaanaa heshiiska doorashada ay saxiixeen odayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed een, ay ku jirtay gudyada doorasho ee heer qaran iyo heer dowlad goboleedba inuu qofku ahaado qof dhexdhexaad ah ad leh islamarkaana siyaasadaha diidan markaas aanu ku dhex milmin meeshay si fiican ugu cad ugu cad yihiin gaar ahaan mataqaana habraaca guddiga heer federaalna waa ku cad yahay habraaca mataqaana guddiga dowlad goboleedyadana waa ku cad yahay doorasho dadban macnaheedu waxa weeyaan qaab shuruudaa qoran guddiga doorashooyinka ee shuruudaha Tabanayo.
senatorkaan noo akriyey shuruudaa u qoran senatorkaan noo akriyey senatorkaan noo akriyey aan kuu Shuru- dhameeyo haye.
senator- ani- aan kuu dhameeyo shuruudaha qoran shuruudaha ku qoran ayay tahay in loo laabto wixii ku qoran halkaasaana la dabaqayaa laakiin hal xabo cidiidani ma jirto zaynab siraad eh, haddii buuqa sii taagnaado oo cabdullaah telefono guddi badbaado uu hafeen u yahay xildhibaan cabdixakiinna guddi laysku haysta uu uu leeyahay halkaa ka socoto m- maxay noqon doontaa xaaladda daqiiqadii ugu dambeya ku jirnaa
runtii horta waxaa ku raacsanayaa janitarka labada dhinacba horta waxaa loo baahan yahay waxay tahay in laga fekero maaragtay waxa dan u ah dalka iyo ummadda sababtaa waxaa jiidkan iyo kanaa saxa iyo kanaa qalada maanta dhamagu jiro runtii dhibaato weynay keeni kartaa sideedana waa in sharciga la raaco iyo iyo habraaca dastuurka iyo qaabka loo sameeyo doorasho ama kulligan waa naqaana dabashada rayidka oo kale doorkeedi kama muuqdo maxaa la yidhahdaa gudiyada tan kale waxa waaye waxaan ay sii baahaanna dhibaato weynay wadanka u keenaysaa iyo ummadda waxa waaye hadii dowladda maandeedkeeda uu dhaco oo hadda fawdo ay bilaabatana u joojin karta ma jirto marka waxa wanaagsan waxay tahay hadda inta waktiga la haysto in laga faa'iidaysto oo la isku yimaado oo maxaa la yidhahdaa wixii qaldan oo dhan la saxo tarayna loo dhaqaaqo
waa mahadsantaa waa mahadsantaa seeni maxamed xasan abdilla telefoon dowladdu way wadataa howlaheedii caadiga ahaa guddiyadii sabarraa u socda adinkana weli waa sii shiraysaan marka halku muxuu ku jiraa si dadka walaaca ay qabaan meesha uga baxo halku uu cad yahay wuxuu u baahan yahay in wadankan loo turo wadankan waa wadan nugul waa wadan dagaal sukeeye kasoo baxaya waa wadan hay-adihiisoo dhan ay nugul yihiin waa wadan u baahan in badan in looga fikiro danta guud ani waxaan qabaa in dowladdu ay xaqaa'iqda kusoo dhawaato dastuurka ay kusoo noqoto sharciga ay kusoo noqoto dhaqanka siyaasadeed ee soomaalida ee waktiga kala guurka isu dhimrinta iyo isu dulqaadka iyo isu jiidjiidka ay kusoo noqoto taa hadday la timaado waxaan aaminsanahay iyaguna way ku badbaadayaan qarankuna wuu ku badbaadayaa doorashona way dhici kartaa senator xuseen sheekh mahadsan tahay dabcan doodo inay maqaana miraheeda noo noqdo maxaa wixii kansee loo tiri karaa ayaan kan waxay igula muuqataa horta dabcan dadka aadka ay u qusayso waa dadka rabaa in maqaana haddii madaxweynaha waktiga kusii dhamaanaya ee madaxweyne farmaajo la tartamaan ayay aada usii qusaysaa laakiin maamulkii hadda socday maqaana door weyn kuma lahayn heshiiskana hesiyaashana kamid ma ahayn annaga oo baarlamankii aan keenayna ayaga kuma jirin laakiin waxaa loo baahan yahay haddee dadkii way ku qanceen oo marka aan annaga aan keenay oo madaxdii dowlad goboleed dowladda federaalka ay ay saxiixeen heshiiskaas ay galeenna waa ku qanceen waana soo dhaweeyeen waxaa loo baahan yahay markaa si maqaana arrimahaas loo loo xaliyo in dowladda federaalka ahu ay doodkeedii odaynimada ay qaadato ay isu keento dowlad goboleedyada wax tabanaya dhexdooda iyo gaar ahaan dadka heshiiska isla galay arrimaha taagan ee soo noqday mar walba waa lagu kasban yahay heshiis doorasho oo noocan oo kale oon sharciga marka hore qeexin mar walba waxaa lagu qasban yahay waxaa soo noqda arrimo badan ayaa lagu soo noqda in laga wada hadlo dabcan tanna sidii unbay maqaana u muuqatay oo dowladda xoogaa adkaysatay markay consernka uu soo baxay in hore laisugu yimaado laisaga yimaaday ahayd marka arrinta maqaana haddii la adkeeyana way adag tahay haddii kalena way iska kuludahay aad baan hodimcadda xakiin aada usoo koob aad umahadsantaa adaa noogu dambeeya doorasho la isku qabto iyo lagu doodaahi afrika caani ku tahay waxa ka dhashana waa la yaqaanaa marka ugu dambeysa marka xalku muxuu ku jiraa si looga fogaado in in gacanka hadal dhaco ama fooda dhacdo xalku wuxuu ku jiraa laba qodob baan isleeyahay midda koowaad horta waxa weeyaan heshiiskii baarlamaanka ansixiyey ee guddiyada doorashada in lagu soo dhisaa ay ahayd dowlad goboleedyada aan weli soo dhisin dowlad guddiyadii doorashada inay soo dhisaan oy soo dhamaystiraan si doorashadii loo aado dariiqo weeye midda kaleetana dee ciddii haddii laga tabanayo guddiyadii dhisnaa oo waxyaabaha qaar oo laga tabanayo waxay laga tabanayaa in laga saxana wax fiican weeyaan waa qodob qodobka labaad murashaxiinta madaxweynaha iyo dadka kuraasta doonaya dalka inaanay qalqal ummadda gelinin inaan quluubta dadka lagu ciyaarin inaan dastuura la ilaalinaya la dhihin iyadoo guddiyo doorasho la samaysanayo iyadoo dastuurkii la baalmaraya iyadoo lagu tumanayo marka murashaxiintu waa inay ku kalsoonaadaan qaanuunka iyo sharciga dalka waana inay doorashada ku galaan available wixii ahoo dalka yaala oo dalkii hadda ka suurtagala oo sidii guddiyadii dhisnaaya doorashooyinka iyo sharcigii la la ansixiyey baarlamaanku baasgareeyey waa inay u diyaar garoobaan inay doorasho ku galaan dhammaantiin aad baad umahadsantihiin intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay nagala qayb galayeen martida kalaa xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka tirsan golaha shacabka senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya seynab maxamed xasan seynab siraad oo ka tirsan bulshada rayadka iyo cabdullaahi xaaje cabdiweli cabdullaahi telefoon oo ka tirsan guddiga badbaadada doorashooyinka qaranka ee dhowaan musharaxiintu ay sameeyeen dhammaantiin aad baad umahadsantihiin
sanad cabdiqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey